You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
cawl allah naxariistay waxaan isbaranay labada kun iyo kowdii inta ka horeysana kor ayaan iska naqaana laakiin wixii ka dambeeyay labada kun iyo kowdii shaligii aniga naftirkeyga saxaafadda aan kusoo biiray ayaan cawl isbaranay waa soo wada shaqeynay waxaan si zaaid aan isku dhex galnay labada kun iyo lixdii oo shaqa inaga dhexeysay waagii telefishinka universal oo aynu ka wada tirsaneen muddo laba toba muddo laba iyo toban sano ayaan cawil wada shaqeynay allaha u naxariistay cawil dabcan xasano wuxuu ahaa nin suxufi rugcadaa ah saxaafaddana sideetaneyadii kusoo biiray raadiyo muqdisho wax badanna kasoo shaqeeyey intaas keliya maayna ahayn cawil waxa uu ahaa macalin u maanta dad badan oo stashino waaweyn ka shaqeeya oo isaga hormuud u ahaa amba soo gacan qabtay amba saxaafadda kusoo baray cawil dhanka kalena wuxuu ahaa nin bani aadan ah nin nadiif ah oo gacantiisa iyo afkiisaba ay dadku ka nabadgeli jireen markaa dad badan aada la sheekaysto waxay kuu sheegayaan cawil daahir allaha unaxariiste inuu ahaa nin u roonaa xitaa shacabka kuwooda tabarta daran hadda xilligan uu dhimanayay waxa uu u ballansanaa gabar yar oo cancer ku dhacay sidii uu turkiga u geyn lahaa si halkaas loogu daaweeyo kiiskeeda ayuu gacanta ku hayay taas waxay kutusaysaa marka inuu ahaa samafale laakiin mausan ahayn dadka dadka isku shaaciya amba istutusaha waxa uu qabanaya waxa cawli uu kuu qabanayo waxay ahayd wax si hoos ah uu kuugu dhameeyo iyadoon bulshada kalena aana ogaanin marka cawil allah u naxariistee maalintii uu dhimanayay laba iyo labaatankii bishan aynu ku jirno oo sabtida ahayd aniga afartan daqiiqo ka hor ayaan wada hadalnay waxaanu ku ballansaneen xarunta telefishinka universal maana ka fogeen meesha anigoo aan deganaa hodeelkayga oo u jira afar boqol oo mitir marka wuxuu igu yidhi soo lugay dhanka dambe igu imaa wana haddaan guriga kasoo baxayaa laakiin ma aysan noqonin allaha unaxariista cawil wuxuu ka mid noqday shacabkii iyo askartii ku laaday qaraxii ka dhacay xaruntii murtida iyo maradaalada national theatre hortiisa sidaas ayay wax u dhaceen qaraxaasi u dhacay dabcan waxaanu kamid ahayn dadkii markiiba meesha soo gaaray cawil ahaan umaanan soo gaarin laakiin dhibaatada meesha ka dhacday si aan u ogaano ayaan meesha u nimid inagoo koox wariyaala mar dambe ayaa naloo sheegay in cawil iyo asxaabtii la socoteen ay kamid ahaayeen markaas ayaan raadis ku bilownay inaan maydkiisa aan baadigoobno runtii meesha qofkii dhex joogay ayaa garan kara raadi weeye hadda waxaaynu ka hadlayno sawir haddii aan ka siiyo dadkayna dhegeysanaya goobta wax ka dhaceen iyo dadka meelihii meydadkooda laga kala helay ilaa iyo boqol boqol iyo konton mitir ka badan ayay isku jireen waa garan kartaa marka xawliga iyo dhibaatada qaraxaasi uu geystay oo dadkii ay kala firdhadeen oo meydkooda xataa laisku keeni waayey jirkooda marka cawil dadkaas ayuu kamid ahaa xasanow waa gartay baafow adig iyo cawil inta badan marka waxaad ka wada shaqeyn jirteen magaalada london oo universal bayskiisa ahaa sanadihii u dambeeyeyse wuxuu go-aansaday inuu usoo wareego caasimadda oo uu ka shaqa bilaabo intii hadda magaalada aada isku arkiteen marna ma ka dareentay walaac xagga ammaanka oo uu ka qabo magaalada intuu usoo wareegay isbuucii ugu dambeeyey ayuu aada dareenkaas u qabay waxay si saaxiib dhow ay u ahaayeen oo mar walba wada socon jireen xildhibaan mustaf dhuxulow oo weliba ahaa ninka keliya soo qaada ceeliyana maalintan cawil guriga uu joogay waxay ahayd mustaf inuu soo qaado mustaf wuxuu watay gaarigan la yihahdo bullet broofka saaxiibkiisa inuu ahaa intuu wuxuu ku yidhi haya cawil buu kuusoo diraa gaariga waxaana uu ku yidhi maya universala gaari ka dalbaday iisoo socdo aan xarunta isugu imaano maalintaas keliya ayay mustaf ismoogeen oo inuu soo qaado ahayd laakiin mustaf wuxuu ii sheegay in uu eerli habeenadii u tegi jiray guriga meesha uu shan saac lix saac ka tegi jiray ayaabihii ugu dambeysay afartii beri shantii beri ugu dambeysay wuxuu dhihi jiray magaalada ammaankeeda uu iska xumaanaya war wakti hore guryihiina taga laba saac hal saac baruu gurigiisa geli jiray cawil loogumana baran xiliyadaas inuu xaroodo dabcan waa dareemi kartaa markii hore ayadoo dhibaato ka jirtay xamar ninkii usoo bareeray oo halkan yimid oo ku shaqeeyey oo xataa lagu xiray oo hanjabaado badan uu helay haddana marna kama quusan inuu dib u gurasho uu sameeyo halkaas u laabto wuxuu ahaa nin usoo bareeray inuu halkan ka shaqeeyo intuu jooga cawil boqolaal qarax ayaa dhacday wuu ku shaqaynayay laakiin cabsi afartii beri ugu dambeysay soo gasho waa ay jirtay siduu mustafa ii sheegay uu dhihi jiray oo magaalada ka xarooda haweenkii wakti fiican ha iska seexdo maarkaysa ha laga xaroodo buu dhihi jiray marka cabsidaas way jirtay wuuna qabay marka soomaalidan waxay tiraahdaa qofka dhimanaya dee waxa weeyaan afartan beri ka hor ayaa culeysda soo saaraa tii un baan marka anigu hadda u qaadan karaa waa gartay baafow dabcan goobta waa tagtay qaraxii uu ka dhacay dad badan baa ku nafwaayay halkaas oo cawil u ka mid ahaa qof walbana dabcan qoyskiisii iyo dadkii yaqaanay naxdin bay ku ahayd marka laga soo tago cawil iyo dadkaas kale waxaa isaguna jiray wiil yar oo dhallinyaro ahoo warbaahinta aada ayaamahan loogu wada hadalhayay bal in yar haddaad noo dulmarto wiilkaas iyo sheekadiisa wiilka yaraa naxariisto runtii naftirkiisa wuxuu ahaa geeri aada naxdin u leh markii loo fiiriyo sababtoo ah meesha qarax uu ka dhacay buu soo maray marka qaraxa oo saas isagoo u gudbay bay qarax uu dhacay haddii tilmaan aan ka siiyo dadkayna dhegeysanaya runti intay isku jiraan labada qarax meesh meelihi ay ka kala dhaceen midna waa national theaterka midna jirka daafsoon kale dadku way garan karaan markuu meeshaas uu soo dhaafay buu fariin u geliyay facebookgiisa uu leeyahay alxamdulilah shan daqiiqa ka hor baa meesha soo maray iga badbaadiyey dadkii buu la wadaagay asxaabtiisa laakiin intuusan dhaafin bal jirkas daahsoon baa kii labaad qabsaday wiilkaas kaas uu ku dhintay waa dareemi kartaa marka meesha uu ka badbaaday halka uu ku dhintay intaas waxaa u dheeraa wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo jimcaha hadda soo aadan oo oo inaga xigto beri oo oo khamiis ah ayaa waxaa loo ballansanay aroofkiisa inuu dhaco jimcihii ka horeeya gabadha loo doonay maalintii ibtidaa maalintii dhintay ahayd isagoo shalay gabadhii loo doonay la siiyey jimcaha soo socdan arooskiisi in la dhigo ahayd buu ninkaas horta isagana meesha ku dhintay wiil yaroo dhalinyaraha activist buu ahaa oo macalin ah oo oo waxbartay dhalinyarada wadanka usoo baxaysa ahayd saameyn weyn leh bay dhalinyarada iyo shacabkuba ku yeelatay wuxuu kamid ahaa dadka loogu hadal haynta badnaa ee dhibaataaska ku dhintay isagana waa gartay bafow dhowr maalmood baa hadda laga joogaa qaraxyadaas naxdinta loo dadka badan ay ku dhintay intii laga wareegay dowladdu wax akhbaaroo dambe ma ka soo saartay iyo baaritaano dad bay qabqabteen baa la sheegay maalin ka horreysay wax waroo dambe oo dowladdu ay ka soo saartay waxaa la sheegay xasanow gaarigii dambe ee ka qarxay diljirka daahson in qofka uu waday ama ama ha la socdo ama ha wado in qof uu ka degay uu orday oo la ceersaday la soo qabtay sida la sheegay marka ninkaas uu dawladda ayaa haysa baaritaano ay ku wadaan wax oo si sax ah oo booliiska ama nabad sugidda ama hay-adaha dowladdu ay shaqala wadaageen ma jirto xan banaanku laga baqay iyo waxyaabo oo isa jireen markii la wareystay wuxuu yidhi sagaal gaari baynu ahayn labadaana bay qaraxay todobo kalea magaalada ku jirta cabsidaas waxay raabtay marka in dad badani hadda ay faantooda gaabsadeen oo waxoogaa ay isleeyihiin ninka waxa uu sheegay hadday run yihiin toddobada baaburan ay magaalada ku jiraan marka cabsi noocaas oo kalena iska jirta mar walba wax dhacaan way dadaashaa oo dad baa loo xiraa oo hawsha way socotaa sbscomau